aad baad umahadsantah weriye inagu qorshe waxaan qaadanay maxaan ku dahda kooban oo qorshaysan waan baxnay waxaan dhowr tuulo oo ka sokeysa yaraabaan qasadkana waa horta dhowr tuulo oo ka sokeysa sida shabaax iyo jirna iyo dhulka sokeeya ayaa jiro si mara tuulooyina dhammaan bixitaankanaga markay maqleen way kasii bixiyaan oo cidna umaanaa tegin dhulkaas xilli waxaan ku hagaagnay meesha la yidhaahdo yara oy degan yihiin oo maxkamad u degan tahay kusheeg oo qoliya xoolaha dadka arusa ay degan yihiin meesha marka waxaan ugu tagnay dad labaatan aan ka badnayn way ka carareen meesha manaan ugu tegin labaatan nin oo ku dhuumanaysa guryo carifya ah ayaan meesha ugu tagnay marka hore way naga dhunteen markii dambe adu daydi baan ku helay meeshii markaa dagaal baana dhex maray qoladaas dagaalkii de waan uga guuleysanay oo iyagana afar nin baan ka dilay labana waan ka dhaawacnay way ka baxeen meesha way carareen markii dambe danaha anagii markaan ka fushanay meesha annagoo nabadaan kasoo baxnay annaga wax kumaanaan noqonin cidina wax nagagama gaadhin naga gaadidkanaga annagoo nabadaan kasoo noqonay iyagana de magaalada waan kasii jirnay oo arrintaas ayaan ku samaynay xali wakti kooban waa xubin kuxiga xubinka mas-uulka ka ah meesha nin la yidhaahdo cabdiraxmaan baa mas-uulka ah kanina wuu kuxiga macalin macalin la yidhaahdo macalin axmed la yidhahdona wuu kuxiga macalin daahir malinkood bu ahaa marka kana wuu kuxigay waa ninka marka u firfircoon oo wax walba ay u dirsadaan wararka xaggeeda iyo xagga maxaan ku dhahdaa maxkamadda wixii adeega iyo maaliyadda warta weyn oo meesha ku taalo dadka ay ka qaateenna isagaa u gado oo lacagta maaragtay u ururiya waa nin noocaas oo shaqo badan u haya marka ninkaasa gacantan kusoo dhigna waan keennay guud ahaan bal inooga waran amniga guud ee degmada gobley iyo deegaanada ku hareereysan waa sidee xaaladooda howlgallada dhawaanahanba aada wadeen bal ka waran dadka bulshada deegaanada gobley sidee laamaha amniga ula shaqeeyaan
degmada dobley waa amni guud ahaan laakiin guud ahaan gacantaan ku haynaa oo ciidamada amniga oo ka kooban afar ciidan baa degan meesha si buuxdaan gacanta ugu haynaa iyadii tuulooyinkeeda waxaan ku waaninayaa inay ka waantoobaan arrintaas oo goorigoor intay tahay ay isa soo dhiibaan annaguna aan xanaanayno oo nabadgelino kana raysanayaan runtii nolosha hadday ku noolyihiin runtii aada uga raysanayaan hadday u baahan yihiin maxaa ku dhahda degaan iyo hadday u baahan yihiin maxaan ku dhahdaa in ay helaan mushaarooyin iyo nolol inay helaan annagaa uga fiican boqol iyo boqol diinna kuma hayaan meesha diinta waxay taallaa meesha dawladdu taallo ayay diinta taallaa hadday wax diin diin doonayaan diinna meesha kuma hayaanba marka iyagana intaasaan dhahayaa allaha hanuuniy ilahi hadduu hanuuni waayana waxaa lagu hanuuniyaa insha allah xabad baa lagu hanuuniyaa